madaxweynaha dowlada federaalk mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad maamulka koonfur galbeed ayaa hadeertaan waxay kasoo degeen degmada abgooye alkabtara keentay xaalada caadi waaye wax dhibaataha ma jiraan amniga waa sugan yahay insha allah xaaladaha amniga ugu badan wax ugu badan oo laga hadli doono odayaasha dhaqanka maxaa la yidhahdaa ilaahay nooma darnaade odayaashii dhaqanka iyo maxaa la yidhahdaa wasiiradii koonfur galbeed wasiirada federaalka looma kala hadlin dadkii deegaanka o dhan weli dowlama garan waa garta marka sababtay u tegayaan maxay tahay halkaas guddoomiye waxaa ugu muhiimsan fashilkii amniga ah oo ka yimid gobolka in dib laisu habeeyo maxaa fashilka keenay maxaa isbedel maxay see wax u jiraan in la isweydiiyo iyo waxaa kaloo qodob kaloo muhiim ah dakhliga afgooya iyo musuqmaasuq ku yimid iyo mas-uuliyiin oo xan oo baaritaan ku socda oo inay dagaaladii marka ku maalgeliyeen lacagta afgooy laga qaada iyo waxyaaba noocaas ah ayaa sabadaas qodoba ugu wasaaradii daliiska hadday tahay janaalada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa nabad sugidda waxaa waaye wax kala maqan maanta waxaa waa afgooye ushii dhirka loo duuro oo kuma dhaceyso